maamulka degmada baydhabo oo gacan ka helaya dowlada hoose ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey xaafadaha farjan iyo calanley ee magaalada kismaayo ololaha nadaafadeed ayaa waxa uu ahaa ujeedkiisu sidii loo soo celin lahaa bilicda deegaanka agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada kismaayo mudane farxaan maxamuud ayaa bulshada degan magaalada kismaayo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nadaafada iyo bilicda magaalada waxa uuna baaq u diray dadka ku shaqaysta gaari dameerada laguma arki karo gareeto fuusta ka badan saaran laguma arki karo ciddii lagu arkaa sidaasoo kale waxay mutaysan doontaa cinqaab oo iskugu jirto ganaax iyo xarig mar labaad waxaa socdo howlihii dowladda hoos degmada kismaayo ee waday sida caligaroobkii aan jareen dhirtii bilicdii magaalada soo celintii bilicda magaalada wadda furidii bulaacadihii dhismihii dowladda hoose marka waxaan rabnaa bulshada iyo maamulka ma kala maarmaan annaga waxaan maamul ku nahnay oo aan xil u qaadnay waa bulshada reer kismaayo iyo tuulooyinkooda waxaan marka rabnaa in bulshada reer kismaayo ay la shaqeeyaan dowladda hoose si dowladnimo lena ay ula shaqeeyaan ay ogaadaan ownership wax la dha inay ogaadaan lahaansho ay leeyihiin dowladda hoose xaqa ay ku leeyihiin inay ka helaan xaquuqda iyaka lagu leeyahay in laga helo ay ka mid tahay riboodka wada shaqaynta muxuu aha ii sheeg nadaafadda bilic soo celinta kaabayaashaasoo dhan ina laga helo bulshada reer kismaayo annagana waxaa u taaganoo heegan ugu jirnaa in mar walbo baahida ka soo baxda ama riboodka ka soo baxa bulshada reer kismaayo aan ugu shaqayno si kalsooni leh ay noogu dhiibteen xilka ay nogula xisaabtami karaan ay wax noogu weydiin karaan howlaha shaqay dowladda hoose waddo iyo siday u socdaan marka waxaan rajaynayaa in laga digtoonaado arrimaha noocan oo kalea in laga digtoonaado maanta halkaa laba gareetaa ku sugan gareeto hoosaa ujeedaan xarig waan ka furnay dameerkii waa laga dhigay biyihii tanna hadda insha allah waan ka dhigi doonaa rarka ma xamili kara dameerkaasi waa xayawaan marnana ma ogolaanayno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka hadlaayaa oo si kulul uga hadlaayaa gareetayaasha hal fuusta ka badan ciddii lagu arko iyadaa mas-uuliyadda iskale ee mar walbo mar walba bulshada reer kismaayo ay nagala shaqeeyaan nadaafadda iyo bilic soo celinta ee degmada kismaayo waxaan ka marnayn oo u mahad celinayaa dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa waddo ololo xoogan oo dhinaca nadaafadda ah ka wada xaafadaha magaalada kismaayo